subax wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha simba waxaa ka mid ah guddigii ku shireeyey magaalada baydhabo ayaa warmurtiyeed ka soo saaray shirka wadatashiga halkaasi ka socdaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa digniin u diray shacabka soomaaliyeed kadib laba kaclaynta covid sagaal iyo toban sheekh nuur baaruud gurxan ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada dalka midowgaha musharaxiinta ayaa mar kale sheegay inay ka qayb qaadanayaan banaanbaxa jimcaha ee daljirka daasoon ugu yaraan boqol qof ayaa afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay laga helay safmarka covid sagaal iyo toban faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar al-shabaab ay ka geysteen gobolka mudug wacyigelin la xiriirta covid sagaal iyo toban ayaa laga wadaa duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho iyo hogaamiyaha la doortay ee mayanma oo xabsi guri ah iyo dacwado hor leh oo lagu soo oogay mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacada taariikhdu waxay tilmaamaysaa toddobiyo tobanka bisha labaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad maqasheen qodobaday ugu door karoonaa warkaa subax ee raadiyaha simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan guddigii ku shirayey magaalada baydhabo ayaa warmurtiyeed ka soo saaray shirkii wadatashiga ee halkaasi ka soconayay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaa maalmihii lasoo dhaafay ku shirayay guddi uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xilligaasi uu sheegay inay u gogol xaarayaan shirka wadatashiga ay isugu imaan doonaan madaxda dowladda hogaanka maamulada iyo weliba maamulka gobolka banaadir shirkan oo khilaaf ba-aan uu hareeyay islamarkaana la isku diidanaa qaabka u dhacayo iyo weliba halka lagu qabanayo ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu magacaabay guddiyo kala duwan oo arrintaasi kasoo tala bixiya islamarkaana u gogol xaara guddigan ayaa ka kooban min laba xubnood oo wasiiro ah oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba sidoo kale maamul goboleedyada dalka waxaana weheliya guddoomiye ku-xigeen iyo xogayo ka tirsan maamulka gobolka banaadir xubnahan ayaa ku shiraya magaalada baydhabo waxayna warmurtiyeed ka soo saareen shirka halkaasi ka soconayay walow shirkaasi uu noocyo badnaa islamarkaana uu tegay meelo kala duwan isla waxyaabo badanna dhinacyadu ay isla soo qaadeen ayaa waxaa hareeyay khilaafaad u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada dalka waxaa lagu dhex arkay la taliyo sare oo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya walow diidmo ka timid maamulada puntland iyo jubbaland meesha looga saaray islamarkaana waxaa isku haray guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya doodo adag oo dhinacyada dhex maray iyo wakhtiyo adag iyo saacado dooda socdeen waxaa ugu dambeyn laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan hanaanka doorasho ee dalka iyo qaabka loo wajahayo shirka ay isugu imaanayaan madaxda dowladda iyo kuwa maamulada dalka wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya oo xubin ka ah guddigaasi islamarkaana hogaaminaya ayaa waxa uu sheegay in xilligan meel fiican ay wax isla dhigeen islamarkaana isla qaateen qodobada ugu muhiimsan ee xilligan lagu guda jiro warka kasoo baxay guddigan ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga farsamaha in guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka federaalka ay ee ku qabsoomay magaalada baydhabo ee magaala madaxda kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed tobanka ilaa lix iyo tobankii februaayo laba kun koob iyo labaatan waxaana la sheegay inay kasoo baxeen qodobo iyada oo laga duulayo mabaadi'da asaasiga ah ee wadar ogolka isku tanaasul iyo isqancin iyo weliba sidoo kale iyadoo laga shaqeynaya danta dadka iyo dalka waxaa si qoto dheer la sheegay in looga dooday qodobada caqabadaha ku ah fulinta heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatan iyo duruufaha kale ee ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya guddigan waxay sheegeen inay isla si gaar ah diiradda u saareen dhiraandhirinta farsamada iyo xaluhelidda qodobada lagu muransan yahay iyo weliba sidoo kale dhinacyada laga muujiyey in qaar kami iyo weliba xubnaha guddiga ee qaybtood laga muujiyey in qaar ka mid a xubnahaasi ee guddiga doorashooyinka ka tirsan aysan soo buuxin habraacyada iyo weliba shuruudaha xubinnimo ee guddiga doorashooyinka ee lagu qeexay heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatan gaar ahaan inay jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka ah iyo hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya waxayna sheegeen in kuwaasi aysan qeyb ka ahayn kuwa ka mid noqon kara guddiyada doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya qodobada sidoo kale la isla meeldhigay waxaa ka mid a xaluhelidda guddiga doorashada ee kuraasta somalilan iyo weliba sidoo kale in xal loo helay gobolka gado iyo khilaafaadkiisi oo la xaliyey xogaha hoose ee laga helayo magaalada baydhabo ayaa sheegaya in arinta ugu adkeyd oo ah khilaafka gobolka gado la xaliyey waxaana ilaa hadda soo baxaya qodobo la sheegay in laisla meeldhigay oo ku aadan in magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado la geeyo amaba uu tago guddoomiyaha magaalada garbahaare ay ugu magacaabeen maamulka jubbaland halkaasina sidoo kale ay tagaan guddiga doorashooyinka jubbaland lana geeyo ciidamo amisoma balse waxaa la sheegay in gobolka ay kusii sugnaan doonaan ciidamada dowladda soomaaliya waxaa sidoo kale la sheegay in la ilaalinayo qoondada haweenka islamarkaana la isla meeldhigay soddon boqolkiiba oo ka mid ah qoon baarlamanka inay qoondo u yeelanayaan haweenka soomaaliyeed islamarkaana ay noqon doonto mid ayaga gaar u ah waxaa sidoo kale ka mid a qodobada la isla meeldhigay qabsoomidda doorashada iyo weliba sidoo kale qaabka waa qaabka shirkan uu u qabsoomi lahaa waxaa sidoo kale la sheegay in la isla fahmay in madaxda dowladda iyo weliba kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ay isugu yimaadaan shir waxay dhinacyadan sheegeen in xal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ay ka gaareen dhammaanba waxyaabaha la ysku hayo ee ay kor ku xuseen waxayna madaxda golaha wadatashiga qaran u gudbiyeen soo jeedinta ay dhinacyadani isla afkarteen islamarkaana isla meelmariyeen guddiga farsamada arrimaha doorashada waxay ugu baaqeen madaxda golaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe inay shir isugu yimaadaan sideed iyo tobanka februaayo ee laba kun koob iyo labaatan waxay u mahad celinayaan madaxweynaha dowladda iyo weliba sidoo kale shacabka koonfur galbeed iyoiyo weliba martigelinta ay u sameeyeen guddiga farsamada waxay sidoo kale u mahad celinayaan beesha caalamka oo dadaalka joogtada ah ugu jirta sidii xal loogu heli lahaa arrimaha doorashooyinka islamarkaana ka shaqeynaya qabsoomidda doorasho wadar ogola xubnahan ayaa waxay maalmihii u dambeysay kulamo ku yeelanayeen magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed iyadoo uu bilowday kadib markii uu shirkaasi qaab fogaan oraga kaga qeyb galay islamarkaana u furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa digniin u diray shacabka soomaaliyeed kadib labakacleynta covid sagaal iyo toban magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa la hadlay shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxauna baaq u diray iyo digniin shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in mawjad labaad oo covid sagaal iyo tobana xilligan ay ku dhufatay dalka islamarkaana saameyntiisa laga dareemayo guud ahaan magaalada caasimadaha iyo gobolada kale ee dalka ra-iisul wasaare rooble waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay qaadi doonto tallaabo walba oo meesha looga saarayo covid sagaal iyo toban waxauna sheegay in dhibaatada covid sagaal iyo toban ay tahay mid caqabadaheeda wadata waxa uu sheegay in dowladda iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ay qaadayaan tallaabo walba oo meesha looga saarayo covid sagaal iyo toban waxauna sheegay inay ka doonayaan shacabka soomaaliyeed inay u hogaansamaan ama awaamirta kala duwan ee kasoo baxaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba qaabka looga dhigi karo dowladda federaalka iyo shacabkuba kuwa ka wada shaqeeya arrimaha la xiriira covid sagaal iyo toban ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in xilligan xaaladdu ay tahay mid adag islamarkaana la doonayo in lagala shaqeeyo dowladda dhexe wax ka qabashada arrimaha la xiriira covid sagaal iyo toban waxaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka laga dareemayaa saameynta cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo lasoo wariyey in afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay laga helay dad aan ka yareyn boqol qof islamarkaana waxaa la sheegay inay jiraan kuwo kale oo la xanuunsanaya islamarkaana ku sugan isbitaalka martiini walow afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar la xiriira saameynta caabuqa covid sagaal iyo toban iyo la tacaalidda dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana la sheegay in isbitaal martiini oo oksijiinku yahay mid aada ugu yar amaba liita dad fara badanna ay ugu dhinteen oksijiin la-aan oo gaaraya soddon qof ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxay gaashaanka u daruurtay warka kasoo baxay warka laisla dhexmarayay islamarkaana waxay sheegtay inaysan jirin dhimasho intaa tiro la eeg oksijiin la-aanna aysan martiini ka jirin walow doctor fawsiye abiy karnuur wasaarka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay oksijiinku in uu mararka qaar yaraan karo haddana waxay meesha ka saartay in dad oksijiin la-aan ugu dhinteen isbeddelka martiini ee magaalada caasimada ee muqdisho oo ah goobta lagula tacaalayo dadka la xanuunsanaya caabuqa covid sagaal iyo toban waxaa ka mid ah dadka caanka ah ee u dhintay covid sagaal iyo toban sheekh nuur baaruud gurxan oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimada soomaaliyeed islamarkaana waxaa geeridiisa ka tacsiyeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta kale ee dowladda dhexe ee soomaaliya sheekh nuur baaruud gurxan oo la sheegay in maalmihii u dambeeyey oo xanuunsanayay ayaa ku geeriyooday isbitaalka martiini ee magaalada caasimadda ee muqdisho wuxuuna caad caan ugu ahaa inuu ka mid ahaa culimada soomaaliyeed ee diinta faafisa gaar ahaana waxa uu tafsiirkiisa la socon jiray dad aada u fara badan oo soomaaliyeed waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka martiini ee magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo tani ay ka mid tahay saameynta covid sagaal iyo toban iyo dadka ku dhimanaya magaalada caasimada ee muqdisho madaxweyne farmaajo ayaana sheegay inuu ka mid ahaa culummada soomaaliyeed ee inta badan u taagan barbaarinta iyo wacyigelinta shacabka soomaaliyeed isagoo inta badan ka mid ahaa culummada faafisa diinta islaamka waxaana wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay inay la tacaaleyso covid sagaal iyo toban ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaana ugu baaqay shacabka in ay isgarab istaagaan islamarkaana sidoo kale garab istaagaan dowladda dhexe ee soomaaliya si wax looga qabto covid sagaal iyo toban walaalayaal sida aada la socotaan waxaa soo laba kacleeyey xanuunkii halista ah ee coronavirus ama covid nneteen maalmihii lasoo dhaafay waxaa xanuunka u geeriyooday muwaadiniin soomaaliyeed soo ritay sidaa darteed fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan guda iyo dibad waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakameynta iyo ka hortagga cudurka halista ah si aan nafteenna qoyskeenna iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadina xanuunkan fadlan fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka bixinayaan sida faradhaqa kala fogaanshaha xirashada af xirka ama maskiga in qofka uu isbaaro haddii uu isku arko astaamaha xanuunka in aan joojinno isu imaatinada iyo kulamada waaweyn iyo wixii la mid ah waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bahda caafimaadka waxgaradka culimada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed in ay qeybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada ee ku aadan khatarta cudurkan koroonaha dowladda waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalidda xanuunkan waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkan halista ah
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheyneyso tallaabooyin dheeri oo la xiriira xakameynta covid sagaal iyo toban iyo sidii dalka looga samanto bixin lahaa xilligan adag oo saameyntiisa ama mawjada labaad ee covid sagaal iyo toban laga dareemayo magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka maamulada qaar ka midana tillaabooyin ay qaadeen oo maamulka puntland waxay gebi ahaanba mamnuuceen inay soo galaan gudaha maamulkaasi dadka ka imaanaya dibadda waxayna sheegeen in saameynta covid sagaal iyo toban ay tahay mid xaalad culus hadda wadata ayna adag tahay in laga feejignaado midowda musharaxiinta ayaa mar kale sheegay inay ka qayb qaadanayaan banaanbaxa jimcaha ee daljirka taasoon midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa dhowaan waxay ku dhawaaqeen banaanbax xoog leh oo ka dhacaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxay xubnahan musharaxiinta abaaq u direen shacabka soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka banaadir iyagoo ka codsaday in lasoo baxo islamarkaana aan loo dulqaadan dhibaatooyinka ka dhacaya magaalada caasimada ee muqdisho xubnahan ayaa sheegay in iyagu ay hogaamin doonaan banaanbaxa islamarkaana waxa ay bar la isugu yimaado amaba umuucda banaanbaxa uu ka bilaabanaya ka dhigteen daljirka daahsoon oo ah fagaare inta badan isusoobaxyadu ay ka dhacaan islamarkaana waxaa halkaasi inta badan jimcaha eh, ku madadaasha shacab aada u fara badan oo isugu yimaada waxayna sheegeen inay doonayaan in bartaa halkaasi ay noqoto barbilowga banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xubnaha mucaaradka ah ayaa maalmihii dambeba waxay soo isku soo ku soo celcelinayeen in ay diyaar u yihiin in banaanbaxa ay hogaamiyaan waxay sheegeen in banaanbaxan ay qeyb ka noqon karaan xubnaha midowda musharixiinta islamarkaana la filayo in shacabka ay kula hadlaan barbilowga banaanbaxa oo ah daljirka dahsoon iyadoo halkaasi banaanbaxu la filayo inuu sii xoogeysto islamarkaana uu ka dhaco guud ahaanba degmooyinka gobolka banaadir walow aan loogeyn xubnaha midowda musharixiinta iyo meelaha rasmiga ah ee booqan doonaan inta banaanbaxu uu socdo waxaa weli issoo taraya waxyaaba la xiriira covid sagaal iyo toban oo eh, waa- oo lix- oo banaanbaxana qeyb uu ka yahay waxaana la sheegayaa in adag tahay in banaanbax sidaa u xoogan la sameeyo iyadoo covid sagaal iyo toban dad aada u fara badan ay u dhimanayaan islamarkaana eh, saameyntiisa iyo mawjadiisa labaad laga dareemayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa sidoo kale jira mm, warar kala duwan oo taageero u ah banaanbaxaasi oo soo baxaya iyadoo eh, shacab aada u fara badan ay isku diyaarinayaan ka qayb qaadashada ee banaanbaxa looga soo horjeedo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya qaybtoodna waxay isku dayayaan in ay qeyb hadda ka noqdaan eh, banaanbaxaasi waxaa jira kuwo sidoo kale u ballanqaadaya in taageero dhinac walba ah ay la garab istaagi doonaan banaanbaxan waxaa looga soo horjeedaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaana la filayaa in inta badan diiradda lagu saaro eh, khilaafka ka dhexeeya midowda musharixiinta mucaaradka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana looga dalbado madaxweynaha dowladda dhexe ee soomaaliya in uu tanaasul sameeyo doorashana eh, ka qabto gudaha dalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar al-shabaab ay ka geysteen gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya faysal qoslaya ayaa sii dheeranaya wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa waxay ku soo waramayaan in dagaal khasaare kala duwan geystay uu xalay ka dhacay deegaan aan qiyaas ahayn sidaasi uga fogeyn deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkani uu yimi kadib markii xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ay dagaal xoogan ku qaadeen maleeshiya dadka deegaanka oo ku sugnaa deegaanka jiiq dheere oo hoos yimaada deegaanka bacadweyne ee xarunta waa gobolka mudug ku yaala dadka deegaanka ah ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkani uu ahaa mid xoogan islamarkaana ay xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ay dagaal kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka jeeq dheere ee gobolka mudug waxaana la sheegayaa in maleeshiya dadka deegaanka ahaa ay isaga baxeen deegaanka la weeraray ee jeeq dheere iyadoona sidoo kale la sheegay in markaasi ay iyagoo oo weerar mar kale dib ugu soo qaadeen deegaanka iyagoona markaasi gurmad ka helaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ka hadlay dagaalka ayaa waxa ay sheegeen in deegaanka jeeq dheere ah ayaa sheegeen in ay la wareegeen al-shabaab muddo kooban islamarkaasna waxa ay tilmaameen in saacado uun ay ku sugnaayeen intaasi kadibna ay ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay dib ula wareegeen deegaanka jeeq dheere ee gobolka mudug warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka jeeq dheere waxaana lasoo sheegayaa in khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalkani wararka aan helayno ayaana sheegaya in dagaalkan ay ku dhinteen ilaa iyo afar qofood intaasi in ka badanna ay ku dhaawacmeen walow warar hoose ay sheegayaan in ilaa iyo saddex qofood ay ku dhaawacmeen dagaalka ka dhacay deegaanka jeeq dheere ee gobolka mudug inta badan deegaanada dhaca gobolka mudug ayaa waxaa dagaalo ku dhex maran xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya waxaana jirta in deegaanka bacadweyne oo uu hoos yimaado deegaanka uu weerarku ka dhacay dhowr jeer ay ku dagaalameen xubno ka tirsanaa al-shabaab iyo sidoo kale maleeshiya dadka deegaanka ah iyo ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaana qeybta koob iyo labaatanaad waxaana jirta in ciidamada dowladda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab ay dhowr jeer guula ka kala sheegteen dagaallo ka dhacay deegaanka bacadweyne iyo deegaano u dhow dhow oo ka tirsan gobolka mudug waxaana markaasi lasoo sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay dagaal xoogani uu ka dhacay deegaanka jeeq dheere oo aan ka fogeyn deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug iyadoona warar kala duwani ay kasoo baxayaan islamarkaana lasoo sheegayo in xaalada deegaanka saaka ay tahay mid degan islamarkaasna ay muuqato saameynta dagaalkii xooganaa ee xalay ka dhacay deegaanka jeeq dheere ee gobolka mudug
wacyigelin la xiriirta covid sagaal iyo toban ayaa ka socota duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho guud ahaanba magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee dalka waxaa laga dareemayaa saameynta mawjada labaad ee covid sagaal iyo toban waxaana la sheegay in inta badan dadka ugu nugul ay qeyb ka yihiin dadka ku nool xeryaha barakacyaasha ah garas baale oo kamid a meelaha inta badan ay ku noolyihiin barakacyaasha ku nool duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay sheegeen maamulka halkaasi inay wadaan eh, wacyigelin ku aadan covid sagaal iyo toban iyo qaabka looga hortegayo iyadoo sheeg iyagoo sheegay inaysan soo gaarin wax caawin ah amaba looga hortago covid sagaal iyo toban haddana waxay sheegeen in inta badan ay kala hadlayaan dadka ku sugan garas baalley sidii looga hortegi lahaa covid sagaal iyo toban amaba ay isaga ilaalin lahaayeen waxayna sheegeen in halkaasi ay ku nool yihiin dad aada u fara badan oo barakacyaal ah oo noloshoodu ay aada u hooseyso islamarkaana eh, marka la fiiriyo qaab nololeedkooda ay adag tahay covid sagaal iyo toban inay iska ilaaliyaan balse taas beddelkeeda ay wacyigelinta wadayaan islamarkaana ay qeyb ka dhigayaan sidii meesha looga saari lahaa covid sagaal iyo toban
naas waa la wadaa ee ruucaan oo dhanaa la waday ee garsbaalley ahaan waxay ka kooban tahay lix waaxood waxaana ugu badan ee, waaxooda intooda ee, kuwa saddex ugu yaraan ee, barakacyaasha ugu badan ee, weli hadda adeeg oo loogu talagalay sida bahalkii ee, sanka lagu xiranayay iyo daawooyin gacmaha lagu dhaqanayay ma soo gaarin laakiin ee, waxaan ku wadnaa wacyigelin ee, sidii dadku inay kala fogaadaan sidii inay maaragtay ee, cudurkan dhibaatadiisa wacyigelintaasaan ku wadnaa ee, ilahina waxaan ka rajaynaynaa dadku inay qaataan ee, waana maaragtay dhibkiisoo naga yaraado weli maaragtay weli ee, hay-adaha ee, aadka u quseeya wax ayna soo gaarsiiyeen ma jiraan sida ee, maaragtay ee, hay-adaha aadka ugu ula- ula shaqeeya oo maaragtay wacyigelinta faafiyo ee, qalabka bixiya oo nadaaf- bixiya saabuunaha bixiya weli waxayna soo gaarsiiyeen oo dadkaas la gaarsiinaya ma jirto garis baalley annakaas xilqaanay oo wacyigelin isku xilqaanay ayadana waa wadnaa iyadana waa wadnaa dhulkuna waa dhul aada u weyn dadkuna waa dad aada u tiro badan ilahi waxaan ka rajaynaynaa awaamiirta qaataan weli marka tallaabo kale ma jirto covid sagaal iyo toban ayaa xilligan laga dareemayaa gudaha dalka waxaana jira eh, uu digniino kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya iyadoo xukuumadda soomaaliyana ay digniin guud u dirtay shacabka soomaaliyeed ee ku aadan covid sagaal iyo toban intaasaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa ruuxii dalkay daafaa caalamka inaga soo gaaray injineer kooshin yare ayaa warka inoo farsameynayay shaacir ayaan ahay intaan ku kulmi doono warka kan xiga ammaano allah وبشارة الخير وبشارة الخير